aan ku bilaaba seelada xoolaha ee magaalada jowhar geela dhoofka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa lix iyo labaatan milyan iyo afar labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa shan iyo labaatan milyan halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo saddex iyo labaatan milyan geela kawaanka ama gawraca ah ayaa heerka koowaad jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa labaiyo labaatan milyan heerka labaadna labaatan milyan heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa sideed iyo toban milyan looda dhoofka ah ayaa magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa saddex iyo toban milyan heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa labaiyo toban milyan halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo koob iyo toban milyan dibada dhoofka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa sideed milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa toddoba milyan oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo lix milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah looda gowraca ayaa heerka koowaad seelada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa afar milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna afar milyan halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka ah ayaa heerka koowaad seelada magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa laba milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo laba milyan oo shilinka soomaaliga ah idaha dhoofka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa laba milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa malyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa malyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa malyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa malyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaad ariga qaliinka lagu kala iibsanaya hal milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga yaryar ee jaqiiqda loo yaqaan ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah iminkana seelada xoolaha ee magaalada laascaanood haddii aynu eegno ariga qaliinka ayaa waxaa lagu kala gadanayaa laba milyan lix boqol iyo lixdan kun heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa laba milyan laba boqol iyo afartan kun heerka saddexaad ariga qaliinka waxaa lagu kala gadanayaa milyan laba boqol iyo sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah geela qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa magaalada laascaanood sagaal iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa sideed iyo toban milyan halka heerka saddexaad geela qaliinka lagu kala iibsanayo lix iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ayaa seelada laascaanood waxaa lagu kala iibsanayaa toddobiyo labaatan milyan heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa afar iyo labaatan milyan halka heerka saddexaad geela dhaqaalka laascaanood lagu kala iibsanayo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah halaha lamaan ayaa waxaa lagu kala gadanayaa magaalada laascaanood lacag gaaraysa soddon iyo saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah geela qaliinka ayaa waxaa heerka koowaad lagu kala gadanayaa lix milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa shan milyan lix boqol iyo shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa geela qaliinka waxaa lagu kala iibsanayaa afar milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa magaalada laascaanood waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah iminkana seelada xoolaha ee magaalada boocam haddii aynu eegno geela qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa shan iyo toban milyan iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa saddex iyo toban milyan sagaal boqol toddobaatan iyo siddeed kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaad geela qaliinka lagu kala iibsanayo koob iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa seelada boocame waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad malyan iyo lix boqol oo kun heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa malyan iyo afar boqol oo kun halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo malyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah iminkana seelada xoolaha ee degmada tale haddii aynu eegno geela qaliinka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa sideed iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa shan iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa toban milyan oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa seelada degmada taleex waxaa lagu kala iibsanayaa laba milyan oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa malyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala iibsanayaa malyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta qiimaha xoolaha dhegaystayaal oo aad kala socoteen idaacadda ergo xilligani waa naga intaa u diyaargarooba qeybaha kale idaacadda iyo maxamed xaashi tawakal